faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed dae cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi hijalaqsane rediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif rediyow cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaari jakaarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdirasaaq maxamed sheekh siraad cabdirasaaq wadani rediyo cadaado magaalada kismaayo
yaxya cabdirasaaq soofee rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakr naam radiyo cadaado jawaar
kulan wacan oo wanaagsan halkani waa raadiyo wacdaada ku soo dhowaada qodobada warka habeen caaway kuwada ugu dooroon xildhibaanada labada aqal ee dalka oo maanta loo qeybiya habraaca doorashooyinkii ansixinta dastuurka ku-meelgaarka ee dalka qaar ka mida waxgaradka gobolka hiiraan oo ka hadlay khilaafka muddooyinkii dambe ka taagnaa ee dhinaca maamulka degmada buulo bardabaaqna u diray maamulka hiirshabeelle gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheeh axmed oo doorashada soo socota ee sanadka laba kun labaatan iyo kowda kala hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya oo maanta gaara magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kulanna la qaatay guddiga maamul dhisidda galmudug uu soo magacaabay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho oo kulan looga hadlaya amniga la qaatay qaar ka mid a saraakiisha amniga iyo gudoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo kulan ku yeesha magaalada baydhabo ku taageera go'aan uu dhowaan soo saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya beesha caalamka oo ka hortimid muddo korinta loo sameeyey golayaasha guurtida ee maamulka somalilan gaadiidleeda isticmaasho waddada xiriirsa jawhar iyo magaalada muqdisho cabasho ka muujiya burburka waddadaasi baaqna u diray dowladda iyo maamulka hiirshabeelle qodobada caalamka ee warka habeen caawa aad maqli doontiinna waxaa ka mid ah haweenay malaayiin dollar ka dhacday dunida oo hal mara la waayey intaasi waa qaar ka mida qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyo cadaada dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennima arbaca sii baxaysa qabiisna soo gelaysa taariikhda ay ku astaysan tahay labaatan iyo toddobada bisha toban iyo koobaad sanadka laba kun toban iyo sagaalka warka caaway habeen ee raadiyo wacdada waxaa soo saaray xasan axmed maxamed anigoo mahad nuure axmed ah ayaa la diyaaray kusoo dhowaada dhegaystayaal xildhibaanada labada aqal ee dalka ayaa maanta loo qeybiya habraaca doorashooyinkii ansixinta dastuurka ku-meelgaarka ee dalka kulankii wadajirkaah oo ay maanta yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya islamarkaana ay goobjoog ahaayeen boqol siddeetan iyo lix xildhibaan iyo sanataro ayaa waxaa lagu qaybiyey sharciga doorashooyinka sharcigan ayaa waxaa soo gebagabeeyey diyaarintiisa guddiga ku-meelgaarka ee sharciga doorashooyinka guddigaas oo ka koobnaa shan iyo toban xubnood oo laga soo dhexolay xildhibaanada golaha shacabka guddiga ku-meelgaarka ee soo diyaarinta sharciga doorashooyinka ayaa dhowaan waxa ay booqasho ku tageen deegaano kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedyada iyadoona wadatashi ay gelinayeen sharcigo ay baarlamaanka usoo gudbisay xukuumadda soomaaliya hase yeeshee waxkabadda lagu sameeyey xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya oo sharcigan maanta loo qeybiya ayaa waxaay fursad u haystaan muddo laba cisho ah inay soo akhriyeen kadibna xildhibaanada dood dheer kadib ay meelmariyaan gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo fadhiga ka hadla ayaa sheegay in looga baahan yahay sanatarada aqalka sare in la ilaaliyo heshiiskii dhowaan ay wada gaareen labada aqal ee dalka islamarkaana wax kasta oo khilaaf soo kala dhex geli kara labada gole laga fogaado meeshaan u socdo dad badan waa fahmayaan maanta golaha marka la fiiriyo heybada iyo quruxda ka muuqato wax cajiib ah waay aaday u qurux badan tahay waxaan rabaa marka heybadaas golayaasha in la ilaaliyo muhiim waay wadajirkooda in la ilaaliyo muhiim waay khilaafka dhexdooda in la ilaaliyo muhiim waay golo kastaba midnimadaasana meel lagu gaari karaa xilliyadaan oo kale marka la gaaro waa garan jirnay dowladihii hore golayaasha waxbaa dhexgeli jiray hadda si inoogu muuqatona tii mid ka duwan aan u aadnahay si karaamadda iyo sharafteena u ilaashanno bulshada aan wakiilka kanana ay u arkaan dad matala inaan nahay waxaan rabaa inaan idhaahdo wadaxaajoodka siyaasadeed saaxiibadayna hore waa uu sheegay guddiga meelaan rabaa inaan iftiimiyo meesha aan raba iftiimiyo waxaa weeye soomaali waa dagaalantay dhibaa soo dhex maray laba kun ayay dib u soo naqatay shirkii carta laga soo bilaabo adduunna nooma gurmaneen markaas xusmaaciil cumar geyle kheyr laha siiyo ayaa gogol soomaaliya u dhigay halkaasay ka soo bilaabatay dowladnimada maanta ay joogo intaasay isa soo beddelaysa maantana waxaan u soconnaa maadaama maanta meel fiican aan joogno waxa dambe aan u soconno dadka la raba inay hagaan hagaajiyaan inta meesha fadhida inta naga maqan waay
gudoomiyaha guddiga dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya sanatare cabdi xasan cawaale qaybdiid oo goobta ka hadla ayaa sheegay inuu khilaafka muddooyinka badan ee soo noqnoqda u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee horseed ka tahay ansixila'aanta dastuurka kumeelgaarka ee dalka waxaa ii soo haray baarlamaankii tobnaad oo lix bilood u hartay julaay laba kun iyo labaatankaoo lix bilood ka harsan tahay marka disembar laga saaro iyo waxaa is hor yaal walaalayaal mudanayaal mar weeyin baarlamaanka sharafta leh gabdha iyo wiilalba waxaana hor yaal dastuurkii halkan laba arrimood baana hor yaal guddoonku raalli hayga ahaado haddii aan ka hadlo waxyaabaha ayna adinku sugayn waxaana hor yaal laba arrimood baana hor yaal labada arrimood waxay tahay in baarlamaanka soomaaliya baarlamaankan tobnaad inuu ku guulaysto inuu soomaaliya ka bixiyo ku-meelgaarnimada oo uu ka bixiyo ku-meelgaarnimada oo dalka dastuur dhammaystiran inuu dalka u sameeyo oo u helo sharaf iyo karaamo iyo cisi shacbiga soomaaliyeedna uu ku yeesho annaguna aanu intayadan aanu taariikh ku yeelanno inuu helo
kulanka wadajirka oo maanta yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaa si wadajira u shir gudoominayey gudoomiyaha golaha shacabka iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan qaar ka mid a waxgaradka gobolka hiiraan ayaa ka hadlay khilaafka muddooyinkii dambe ka taagnaa ee dhinaca maamulka degmada buulabardo baaqna u diray maamulka hiirshabeelle faahfaahinta warkan xasan axmed maxamed ayaa la diyaara magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan hirshabeelle waxaa ka bilowda kulamo la doonayay in lagu xaliyo xiisada ka dhalatay xilka qaaysta lagu sameeyey maamulka magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan kaasoo maalmahan ka taagnaa gudaha magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan maalin ka hor waxaa magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan gaaray wafdi uu hogaaminaya la taliyaha madaxweynaha hiirshabeelle maxamed faarax makaran waxaana qorshaha safarkoodu ahaa qancinta waxgaradka magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan oo dhaliilo ka qabay mas-uuliyiinta loo soo magacaabay magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan iyo hiirshabeelle afyeenka waxgaradka magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle cumar cali qaasaweyne oo la hadlay reediyo cadaado ayaa sheegay in khilaafka muddada ka taagna bulobardi uu saameyn ku yeesha howlihii shaqeeya degmada iyo shaqada bulobardi wuxuu sheegay saabeynta ugu badan ay keentay isbedelka marwalba lagu sameeya maamulka magaalada taasina ay mas-uul ay ka tahay wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hiirshabeelle afyeenka waxgaradka bulobardi cumar cali qaasaweyne oo sii hadlayay ayaa sheegay in hadda bulobardi ay ka howlgalaan saddex guddoomiye degmo oo iskhilaafsan oo mid kasta uu sheeganayo inuu yahay guddoomiyaha saxda ah ee magaalada bulobardi ee gobolka hiiraan iyo hirshabeelle waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ay kala hadleen qancinta iyo sidoo kale joojinta muslimiinta usoo magacaabaya markaste maamulka magaalada baloberd ee gobolka hiiraan hirshabelle islamarkaasna ay ka biidiideen inay ka hadlaan muslimiinta markaas loosoo magacaabayo baloberde dadkii hadi lahaay baa dhibaato ka jirtaa ma garat waxaa loo soo magacaabay saddex guddoomiye oo layska daba keenay iyo shan ku-xigeyn siyeedaas ee aanan hayn meelay ka jirta aanan hayn oo aan u aragna inay tahay fidno meesha laga shidayo in badan baan kala hadalnay in badan baan kala hadalnay nidaam iyo kala dambayn ha la hele ummadda la tashada u imaadee gogosha soo galay ummadda la tashada wixii lagu ballamayna fuliya ayagaasaa naanfacaha in badan baan ku celcelinay waxa ballan aan ku lahayn in deegaanaynta la dhiso nin dambana aan la keeni karin oo nin damboo la keeni karaa uusan jirin kan joogaa inuu ku shaqeeya nin damboo la keeni karaa se uusan jirin ummadda rabitaankeeda in la raaco ballanka muslimna la fuliyo maxaa diidayo intaan kaa ka sugayn kii hadda shaqaynayana si nidaama inay ula shaqeeyaan ayagaa laga sugayay mid saddexaad baan soo wadnahay leeyihiin waa nin markaa isagu gurigiisii gubanaya magarat waad isku keendirteene naga jooga ha noo imaaninee naga jooga inaan nidhaahaan ka xishoonayna xishoodkaasaa nala fogaaday inaan tashannoon annagu magacaabanoon danaheena ka tashanno oo digudhacii horeo noogu dhacay dib uusan noogu dhicin oo ka tashanno waxba nalama mudna waxa xalahoon ku qasbannahay haddii ee madaxa ugu sarreeyay madaxa ku xogeeyay kan kusii xigaba ay noo imaan waayaan oy xalka nala gaari waayeen ee ballanka fuli waayeen ee ummadda u danay waayaan annagu inaan tashanno oo aan nidhaaha naga joogaadaan uga kalifaysaaba maxaa jiro xaq dhowr badan baan samaynay ballan badan baan eegnay magaalada baloberd ee gobolka hiiraan iyo hirshabelle waxaa ka tagan khilaaf xoogan oo saameyn ku yeeshay nolosha iyo shaqada maamulka magaalada baloberde taasoo keentay kadib markii wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ay ku guuldareystay dhisitaanka golaha deegaanka joojinta magacaabista maamulka magaalada baloberde taas oo khilaaf ka dhex dhalisay waxgaradka deegaanka iyo maamulka hirshabelle gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha
gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheeh axmed ayaa doorashada soo socotay ee sanadka laba kun labaatan iyo kowda kala hadlay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee dalka oo ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya dowladdii ku-meelgaarka ahayd sheekh shariif sheeh axmed iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa gaaray magaalada jabuuti caasimadda dalkaasi waxa ay kulan laga qaateen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ay kala hadleen doorashada lagu wada inay dalka ay ka dhacdo ee soomaaliya sanadka laba kun labaatan iyo kowda sheekh shariif ayaa soo saaray qoraal uu kaga hadlaya la kulanka madaxweyne geelle waxa uun u qornaa sida tan waxaana soo gaarnay dalka aan walaalaha nahnay ee jabuuti iyadoona kulan gaara aan la qaadanay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle oo ay wehlinayaan safiirka dalka jabuuti ee soomaaliya aadan xasan aadan waxaan kulanka igu wehlinaya xogayaha arrimaha dibadda himilo qaran sanatar ilyaas cali xasan iyo cabdinjire cabdirasaaq shoolle oo ka mid ah xubnaha sarsare ee xisbiga himilo qaran waxaan ka wada hadalnay xaaladihii ugu dambeeyey dalka inagoona warbixin ka siinay aragtida himilo qaran iyo dhismaha dowladnimada iyo doorashada la filayo laba kun labaatanka ilaa laba kun labaatan iyo kowda dalka aan walaalaha nahnay ee jabuuti madaxda iyo shacabka waxaan kaga mahad celinaynaa mar kasta doorka muuqdo ay dib udhiska iyo dowladnimadii naga burburtay ay ku bixinayeen inaan dib ugu taagano ayuu yidhi gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran sheekh shariif sheeh axmed wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya ayaa maanta gaara magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyadoona ay muddooyinka dambe magaaladaasi ka taagnaa khilaafa siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda al-sunna iyo dowladda federaalk soomaaliya xasan axmed maxamed ayaa mar kale faahfaahinaya warkan wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye ayaa maanta gaaray magaalada dhuusamareeb ee galmudug isagoo maalmin lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada caasimada ah ee muqdisho wafdi wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa magaalada dhuusamareeb ee galmudug kusoo dhoweeyey xubnaha dowladda federaalk soomaaliya halkaasi ku sugan maamulka degmada saraakiisha ciidamada dowladda federaalk soomaaliya sida nabadsuguud ee booliiska ee ku sugan dhuusamareeb waxaana wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee galmudug uu ka hadlay dhismaha maamulka galmudug iyo diidmada ee sida ay dowladdu xuwado ay kasoo horjeestay hogaanka ilasunna ee ka arramaya qaybo ka mida deegaanada galmudug si gaara magaalada dhuusamareeb ee caasimada u ah maamulka galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka dibshidiinta dowladda federaalk soomaaliya cabdi maxamed sabriye oo warbaahintaas si kooban uga hadlay garoonka diyaaradaha magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegay inaysan hakan doonin dhismaha maamulka galmudug isla markaasna si dhaqsa loo dhisi doono xilli hogaanka sare ee lasunna ay salugsiyihiin habka dowladda federaalk soomaaliya u maareynayso dhismaha galmudug loo dhan yahay dhinaca kaloo xubno ka mid ah odayaasha sicayaasha galmudug ayaa maanta la filaya in dhammaan ay soo gaaraan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa maanta ay ku eg tahay wakhtiga guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalk soomaaliya usoo magacaabday dhismaha galmudug oo ugu yaray inay kusoo xaruudaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug si loo gudagalo soo xulusta xubnaha baarlamaanka labaad ee galmudug ka mid noqonaya magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaa weli ka taagan xiisada siyaasadda u dhexaysa dowladda federaalka iyo culamadooyinka ehl sunna waljamaaca taas oo ka dhalatay guddiga doorashooyinka dhowaan ay soo magacaawday wasaaradda arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya dhinaca kale warar madaxa bannaan oo ka helina magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa sheegaya in ehl sunna saacadaha soo socda ay maanta ku dhawaaqi doonaan jadwalka ama habraaca doorashooyinka galmudug islamarkaasna ay shaacin doonaan habraaca doorashooyinka elsun ay qabqaabinaysa islamarkaasna ay ka wada magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa waxaa horey amar ugu soo rogay dowladda federaalk soomaaliya waxaana guddiga doorashooyinka elsun ay ku amartay inaysan wax dhaqdhaqaaqa aysan samayn karin maadaama guddigaasi shaqooda loo egmaday guddiga wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dubsinta dowladda federaalk soomaaliya usoo magacaawday arrimaha galmudug loo dhan yahay taasoo dhismada hadda uu ka socdo magaalada dhuusamareeb ee galmudug dhinaca kale laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya ee ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa amaro kusoo rogay hoteelada iyo goobaha lagu qabta shirarka aysan ogeyn dowladda federaalk soomaaliya waxaana lagu wargelshay inaysan shir aysan ka warqamin dowladda federaalk soomaaliya lagu qaban karin magaalada dhuusamareeb ee galmudug taasoo saameyn ku yeelan doonta dhismaha elsunna ee galmudug ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaase laaweyn sida uu saami doono amarkan ka soo baxay laamaha amniga dowladda federaalk soomaaliya awaamiirtan la xiriirta joogitaanka shirarka aysan ogeyn dowladda federaalk soomaaliya ee elsunna ay ka wado magaalada dhuusamareeb ee galmudug waxaana wararku ay sheegayaan in wasiirka arrimaha gudaha federaalk ee dibshiinta dowladda federaalk soomaaliya dhuusamareeb uu kula kulmi doonaa culamaadoyinka ehl sunna waljamaaca taas oo ka hadli doona tabashada ay qabaan iyo sidoo kale xalka xaaladda siyaasadda ee xilligan ka taagan magaalada dhuusamareeb ee galmudug odayaasha dhaqanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku taageera go'aan uu dhowaan soo saaray madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya mar kale xasan axmed maxamed magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed waxaa ka socda kulan u dhexey waxgaradka deegaanada koonfur galbeed taas oo ku aadan qaabka loo qaybsanayo xildhibaanada baarlamaanka koonfur galbeed ee dhowaan lasoo xuli doono waxgaradka deegaanada koonfur galbeed soomaaliya oo maalmaha ku kulansana magaalada baydhabo ee gobolka baay koonfur galbeed ayaa ka jeersanaa ee qaabka loo soo xuli doono xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed iyo sidoo kale awood qaydsiga beelaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ku nool ayaa sheegay in kulankan uu ku saabsan yahay awood qaybsiga beelaha deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo loo xalin lahaa tabashooyinka ay qaban qaar ka mid a beelaha deegaanada koonfur galbeed oo ku saabsan awood qaybsiga iyo sidoo loo qaybsanaya xubnaha baarlamaanka labaad ee koonfur galbeed ee dhowaan lasoo xuli doono lamada qodoma haayana dadkoomay raayana boqol afartan iyo sagaalkii xubnood oo baarlamaankan koonfur galbeed afartan san laaka'aan maali helen dhaafoy waa dastuuri oo may lahaayana qallaasa diidideeda qodobka lixdamaad farqadiisa a iyo sheeqasa inay qalaanqalangalno odayaashana doorshaeto wal allah walaay qalaanqal siyaasadeed iyo dhibaato bulshadeed inshaanaw inayo ka horis tagaan dadko saasa ka doodayan dadkoona may lahaayana qodobka soddonaad qodobka soddon iyo toddobaad farqadiis lama iyo may lahaayana yoona sagaalon iyo shan iyo ka qoran dastuurka dastuurka rame gorfeen dheer iyo iska dabareeg badan odayaasha dhaqanka ma iska raheena reer koonfur galbeed sagaalon iyo shanti ini lahakanago dastuurka ilahan hogaansamo lakanago iyo go'aansadeen maalintii bilo labaatan iyo todobada hayd iyo go'aansadeen maalintaasi go'aan mayliiskala deeray sagaashan iyo shan xubnood golaha baarlamaanka koonfur galbeed ini isu naqado taas go'aan waayo maynin hirsina qiibsigii maynin hirsina sidii wallin qiibsada lahay sidii wallu kuweelo lahay waxaway koontadii haweenka waxyaalahaas oo dhan gorfeen badan aninka dhamman wal unakaheliina ma ah laakiin qodobka shilays unakaheli yamay naqday sagaalon iyo shanta marka warbaahinta mayn sheeqane amba dadka soomaaliyeed gaar ahaan bobulationka reer koonfur galbeed baarlamaankii odayaasha dhaqanka markii usahajeedii madaxweynaha dastuurkana ka qoranayti muddo badan islahayni waxyaalahan dhibaato sheenayan dhibaatadaas ay andhaafay un eraani mayliska rahay inay sagaalon ishante naqdaan magaalada baydhabo ee gobolka baaya koonfur galbeed waxaa maalmahan ka taagneed xiisad u dhexaysay waxgaradka deegaanada koonfur galbeed iyo madaxweynaha maamulkaasi cabdixasiis xasan maxamed laftagarin oo ku haysay tirada ay noqonayaan xubnaha baarlamaanka labaad ee baarlamaanka koonfur galbeed waxaa- waxaana waxgaradka deegaanada koonfur galbeed lagu qanciyey in baarlamaanka koonfur galbeed tiradiis ay ku koobnaato sagaashan iyo shan mudane beesha caalamka ayaa ka hor timid amadokorni loo sameeyey golayaasha guurtida iyo wakiilada maamulka somalilan galad maxamed ibraahim ayaa warkan faahfaahinaya beesha caalamka ayaa maanta war ay soo saartay ku sheegtay inay ka walaacsan yihiin go-aankii golaha guurtida ee somalilan labaatan iyo afartii bishaana muddo laba sano ah uu kordhiyey wakhtiga golaha wakiilada war-saxaafeedkan ka soo baxay beesha caalamka ayaa lagu sheegay in heshiiskii ay xisbiyada somalilan ay gaareen bishii juulaay ee sanadkan ay ku guda jirno uu ahaa mid ay ahamiyad mid ahmiyad leh oo lagu go-aamiyey in la qabto doorashooyinka xubnaha baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka iyo in lagu heshiiyo inay doorashooyinkaasi lagu qabto sida ugu dhaqsiyaha badan ee suurtagal ku ah siyaasad ahaan iyo farsamo ahaanba qoraalka ayaa intaasi ku diray si gaar ah ayaan uga walaacsannahay go-aanka ay golaha guurtida muddaxileedkii ugu kordhiyeen labada aqal ee baarlamaanka oo golaha wakiilada loo kordhiyey ilaa bisha janawari ee sanadka labakunlabaataniyo labada iyo golaha guurtida ilaa bisha janawari labakunlabaataniyo saddexda qoraalkan ayaa lagu yidhi waxaan ugu yeeraynaa dowladda iyo jaliyaasha siyaasadaba in ay dib u xaqiijiyaan heshiisyadii soo jireenka ahaa ayna la yimaadaan is-afgarad iyo tanaasul si ay xal uga gaaraan jahawareerka siyaaseed ee taagan islamarkaasna suurtogelinaya in doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka iyo kuwa golaha deegaanka lagu qabto xilligii la qorsheeyey ee ah sanadka labakunlabaatanka aysan dhicinna waxaa dubdhigis ah ugu dambeyn qoraalka ayaa lagu yiri waxaan bogaadinaynaa dadaalada dhexdhexaadiyaed ee socda waxaana hoos ka xariiqaynaa in si aan u taageerno hanaanka doorashada waa inay ahaataa mid horumarinaysa siyaasad loo dhan yahay iyo is-ixtiraam buuxa oo sharciga ah waxaana loo baahan yahay in la helo guddi doorasho oo hanta aaminaada dhammaan dhinacyada siyaasadeed iyo midda shacabka somalilan keliya hay-ado qaran oo si dimuqraadiya ku jirto loo doorto ayaa keeni kartaa horseedi kartaa horumarka ay shacabka somalilan mudan yihiin dhegaystayaal warkii habeennimo aad kala socoteen raadiyo cadaada caawa intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa anigoo mahad nuure axmed ayaa warkiin la socodsiinaya xasan axmed maxamed khasaare ayaa soo saaray dhammaan anagii asxaabta nagala qayb qaadato isku duwan waxaan kaga tegaynaa tan iyo warkaan kiisa kale intaan ku kulmi doono nabadgelyo